faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkani waa redio cadaad waxaad ku soo dhowaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu doroon waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo saraakiisha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ku wargelisheen iskaga ambabaxaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sorweyn ballaaran oo lagu jira madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi ballaaran hogaaminaya oo ka socota magaalada dhuusamareeb ee galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaala geelle xaaf oo maanta lagu wadan u gaaro magaalada dhuusamareeb ee galmudug xildhibaano ka tirsan labada aqali baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sheegeen dacwada ka gudbin doonaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raage maxkamadda sare ee kenya oo go'aan ka soo saartay muranka badda u dhexeeya waddankeena soomaaliya iyo kenya kulan looga hadlayay amniga qaar ka mid a deegaanada gobolka gado oo maanta lagu qabtay magaalada badaxaawo ee gobolka gado intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu dookoran warka duhurro hedhiw cadaado goora u diyaaggarooba warkaas oo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhur isniin taarada ku aastaysan tahay lix iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labaatan toban sagaal iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ku wargelisheen iska ambabaxaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka socda kulan u dhexeeya waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qeybta toddobylabaatanaad ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kulankan ayaa ahaa mid odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay saraakiisha ciidamada qeyb toddobylabaatanaad ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan uga dalbanayaan in dib lagu soo celiyo ciidamada muranka badan oo ka dhashay oo dowladda federaalka soomaaliya u daabushay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug odayaasha ayaa saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya waxay ku amreen inay dib u soo celiyaan ciidamada laga qaaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si ay uga qayb qaataan sugidda ammaanka deegaanada hiirshabelle oo xilligan ay ka taagan tahay amni darra tii ugu xumeed waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxay sheegeen in haddii ay suurtogeli weydo in ciidamada laga qaaday deegaanada hiirshabelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan in ciidanka militariga soomaaliya qeybta deegaanada hiirshabelle ee ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay ka saaran doonaan islamarkaasna ay geeni doonaan magaalada dhuusamareeb iyo qeybo ka mid ah deegaanada galmudug saraakiil ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya oo goor waqti teleefoonka kula hadlay ayaa ii sheegay in waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay ku soo wargeliyeen in ciidanka booliiska ah ee laga qaaday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dib lagu soo celiyo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan si ay qayb u noqdaan ciidamada sugaya amniga deegaanada maamulka hiirshabelle balse uu sheegay inaysan suurtagal ahayn in dib usoo laabtan ciidamadaasi ilaa ay soo dhammaato doorasho dhowaan ka dhici doonta deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa xusay in amar ka sarreeya ciidamadaasi ay dhuusamarro ay ku gaareen waxgaradka magaaladana ay ku cadaadinayaan in ciidamadaasi dib usoo laabtaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka soomaaliya ay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka qaaday ciidamo bolis ah oo tababar uga socday xero ciidan oo ku taala gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaas waxgaradka magaalada beledweyne iyo dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya qeybta toddobiy labaatanaad iyo qeybta kow iyo labaatanaad oo safar dhanka lugta ah ku gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka dhex buurtay khilaafkii ugu xumaa ah oo iminka ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan soo dhoweyn ballaaran oo lagu jiro madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyadoo dhanka kale goro lagu wado in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo gaaro magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si halkaas ugu soo dhoweeya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo cabdiraxmaan wadani wariyaha reedhiw cadaado magaalada dhuusamareeb ayaa goro qadka telefoonka igu warramay waa mahadsan tahay magaalada dhuusmareeb ee caasimo ee dowlad goboleedka galmudug waxaa ka socda qabanqabadii ugu dambeysay ee soo dhoweynta wafda hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo lagu wado in saacadaha soo socda uu dhuusmareeb soo gaaro gudaha magaalada dhuusmareeb ee caasimo ee dowlad goboleedka galmudug waxaa laga dareemayaa udiyaargarowgaasi iyagoona saacado kadib lagu wado in gegida diyaaradaha hogaansinoor ee dhuusmareeb kusoo dego waxaa boqolaal shacabka caasimada ah gaar ahaana markaasi shacab laga kala keenay shanta xaafadood oo markaasi bulshada qaybeeda kala duwan ayaa iminka waxay ku sugan yihiin garoonka sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa ku sugan garoonka amniga dhuusamareeb ee caasimada galmudug si weyn ayaa loo adkeeyay shalay ayaa ilaalada qaaska ah ee hordhaawa ah wafdiga madaxweynaha ay dhuusamareeb soo gaareen iyadoo horeyba amniga magaalada dhuusmareeb oo u wanaagsanaa ujeedka safarka dhuusmareeb uu ku yimid ama uu ku imaanayo markii labaad maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa ah helitaanka shirkada bulshisiinta beelaha dega galmudug oo in ka badan markaasi labiyo toban maalin dhuusmareeb ka socda shirkaas oo ergooyin matelaya beelaha galmudug ku sugan yihiin wafdiga madaxweynaha inuu dhusmareeb sii joogayo in kale lama shaacin iyo weliba sidoo kale booqashada inta ay qaadan doonto marka qabanqabadaas ayaa socota ujeedka safarkuna waa in madaxweynuhu xiro shirkaasi dib heshisiinta beelaha galmudug kadibna ka dhaqaaqo arrimaha doorashooyinka waa tahay wadaniyo waxaa ugu maqaalaa in wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu qeyb uu ka yahay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaafe wararkaas maxaa ka jira
axmed ducaale geele xaaf wararkaasi way jiraan oo waa sax sida ay markaasi noo xaqiijiyeen ila kaagdow madaxweyne axmed ducaale geele xaaf weliba waxa ay wara ku sheegayaan in madaxweyne axmed ducaale geele xaaf uu markaasi kahor intuusan imaan farmaajo oo imaanayo amaba hordhacu yahay sio dhuusmareeb oo caasimada maamulka galmudug axmed ducaale geele xaafna ah maadaama uu madaxweynaha maamulka galmudug ee waktigiisu hadda dhamaaday inuu kusoo dhaweeyo dhuusmareeb halkaan ay si wada jiro shirka dib heshisiinta ay uga ugu soo xiraan haddii uu yimaado axmed ducaali geele xaaf dhuusamareeb waxay noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo markii dowladda soomaaliya ay la wareegtay arrimaha dadaalada dib heshisiinta iyo dhismaha galmudug uu yimaado axmed ducaali geele xaaf magaalada dhuusamareeb oo markii hore markaasi faanwaa isaga iyo weliba halusunno madaxdeeda soo kala dhexgelay oo ka rawqaansaday dhinaca degmada markaasi magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug halkaasi oo dowladda la kula galay kadibna ay isku fahmeen in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibheshiinta xukuumadda soomaaliya mas-uul looga dhigo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale dibheshiisiinta marka wararkaas way jiraan maatanka axmed ducaali geelle xaaf madaxweynaha galmudug ee waktigiisu ee dhammaaday xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa da sheegay in dacwad ay ka gudbin doonaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal odogaa yuusuf raage qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dacwad ay ka gudbin doonaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya genaraal odogaa yuusuf raage xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegay in amar ka soo baxay taliyaha lagu qaaday ciidamada ilaal u ahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxa uu sheegay in haatan cadowga ay u dhugul yihiin maadaama laga qaaday ciidamada ilaalada u ahaa islamarkaasna aan la sheegin sababta dhalisay in ciidanka ilaalada ahaa laga qaado xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka kale xildhibaan maxamed cumar dalaxa oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dacwad ay ka gudbin doonaan taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raage haddii dabacsanaan ay ku timaado iyo haddii nidaamkooda ay u arkaan inay wax ka dhiman yihiin ama wax isbedel ay ku imaanayo inay gaarsiiyaan dowladdana waxay u leeyihiin xaq doonta baarlamaankana waa la gaarsiiyey madaxweynahana waa la gaarsiiyey xukuumaddana waa la gaarsiiyey laakiin wuxuu fal cadowsinimo oo ka timid ee dowladda oo xildhibaanada ha lagula kaco ama ha la beegsado xildhibaano qaarkood ee ha laga soo wato ciidamada sida hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ah in asaga keliya ee soo xiroo la yidhaahdo arrin aanan wanaagsanayn oo nidaamkaasi aanan fiicnayn ee ay ka imaan karto maantay dhibaatooyin ayay xildhibaanadu afka ku ballaariyeen orreedin ay dhacday dhowr xildhibaano in sidaas oo kale ayagana saameyn ku yeelatayba inay ilaaladoodii maaragtay soo xarooda la yidhi ama markay telefoonka ay u tageen jooga la yidhi xeryaha maaragtay hawshiina waa furant wax xildhibaanadu hadda idinka ee mas-uuliyad gooni ah idinkaga saaran tahay ma jirto xildhibaanada boolis baa ilaalinaya ayaga loogu warramayo sidaa xeryihi ay ku joogaan taabaa marka annaga xal wadaadinteeda iyo sidii dowladda arrintaas wax ugu qaban lahayd ayaa xildhibaanada iyo xukuumadda iyo madaxtooyada udhexaysaa marka wax kaleo laga afmiishaarayo meesha yaallo oo hadallada gaanka badan ee laga sameeyo ee khalkhalka iyo xildhibaanadu ee ma soo dhici karaan iyo aniga kula hadlaya hadda magaaladan dhex maraya madara taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa wuxuu wadaa qorshe lagula wareegayo ciidanka militariga ilaalada u ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya qorshahan ayaa waxaa wada taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwaa yuusuf raage oo dhowaan xilkaas uu la wareegay taliyaha ciidanka militariga soomaaliya oo qorshahan wada ayaa waxaa la sheegay inuu kaga leeyahay in hal askar oo ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya aan lagu dhexa karin magaalada caasimadda ah ee muqdisho gudaheeda maxkamadda sare ee waddanka kenya ayaa go-aan ka soo saartay muranka badda u dhexeena waddankeena soomaaliya iyo kenya maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa koox sharciyaqaano ah ee doonaysaa in kenya ay ka baxdo kiiska badda ay galdacwadeedkooda qaban doonto bisha soo socota go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare dalka kenya ayaa lagu sheegay in toddobada bisha oktoobar ee soo socota ay tahay maalinta kooxdaasi ay doonayso in kenya aysan kiiska i c g ka qaybgelin dacwadooda oo la qaabanayo sidoo kale maxkamad ayaa ku dhawaaday in sagaalka bisha ilaa tobanka bisha oktoobar ay tahay maalmaha la dhegaysanayo dacwadooda la xiriirta in kenya aysan tegi karin magaalada heeg kaas oo afarta bisha noofembar ee bilaabanaysa dhegaysa kiiska badda ee kenya iyo soomaaliya u dhexeeya kalsoore maxkamadda sare dalka kenya kenyan okumatan ayaa waxauu sheegay in labaatan iyo sharciyaqaano kenyaan ah ay doonayaan inaysan kenya ka qayb gelin dhegeysiga kiiska badda ee la mudeeyey bishii noofembar ee sanadkani labada kun iyo sagaal iyo tobanka sharciyaqaanada wadanka kenya ay dhowr jeer isku dayey arrintaani waxay marka kiiskooda soo bandhigaan kadib ay maxkamadda sare dhegaysto lagu wadaa in maxkamadda sare dalka kenya ay go-aan kabadambays ay ka gaarto muranka badda ee u dhexeeya wadankeena soomaaliya iyo wadanka kenya dowladda kenya ayaa ka howlan sida kiiska badda lagu xalin lahaa meel aan ahay maxkamadda caalamiga i c g laakiin dowladda federaalka soomaaliya ee arrintaas iska diiday una sheegtay inaan ogolayn meel ka baxsan maxkamadda caalamiga i c g ee wadankeena darlaan kulan looga hadlaya qaar ka mid ah amniga deegaanada gobolka gadow ayaa maanta lagu qabtay magaalada balaxaw ee gobolka gadow shariif axmed nuur kadib kulan ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado islamarkaana iskugu yimaadeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gado iyo taliska ciidanka nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland ee gobolkaas ayaa waxaa looga hadlay xaaladda amni ee degmooyinka gobolka gado iyadoona halkaas khudbado kala duwan ay ka jeediyeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gado ee kasoo qaybgalay kulanka amniga looga hadlaya ee ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado taliyaha nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland cali maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha howlka uu shirku ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool deegaanada gobolka gado loogu baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada amniga dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana ay soo sheegaan qof walba oo qalqalgelin kara amniga deegaanada gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland sida uu sheegay taliyaha nabad sugidda dowlad goboleedka jubbaland ee gobolkaas gado
si wada jir ah in lagu baraarugo loogana hortago nimankaas ayaka ah dagaalkii aan kula jirnay oo maaragtay degmooyinkaan loogala jiro lagala dagaalamahayeyna lasii labajibaaro oo maaragtay la xoojiyo haryahameynna loo soo jeedo ayaa la go'aansaday midda kale waxaan shacabka inaan la wadaagna arnaa baaq ah in ay nimankaas ayakahoo burcadoo tuugada ah waa tuugaysi dadku maaragtay waxay ku samaynahayaan argagax in ayaka laga cabsaday rabaan oo amaradooda la qaato oo hameenbarka ay u soo dhacaan dadka ay saas ku laayaan sidaas daraaddeed dadka waxaan ku baraarujinaynaa inay informationadooda ayaka laftirkooda information isku ilaaliyaan isku difaacaan oo informationkooda ay sheegaan waxaa kaloo shirka aan ku go'aansannay cid allaale ciddii amni darro iyo qalqal ku keenta deegaankan iyo degmooyinkan waddo ha noqoto shabaabkii shalay aan la diriraynay ha noqdaan kuwo kale oo dana gaar ah leh oo siyaasadda iyo ka wato iyo maaragtay iyo ummaddan inay isku diraan oo dhibaato ka sameeyaan cid allaale ciddii lagu ammaan darro looga shakiyo inay carradan ku wada in tillaabo sharciga laga qaado hadalka taliska nabadsugidda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey deegaanada gobolka gedo ay isku soo dhiibayeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab kulankaasna iskugu tageen saraakiisha amniga iyo guddoomiyayaasha degmooyinka gobolkaas
warkii intaas ku dhan yahay tani kulan dambe duhur wanaagsan